bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii sagaal iyo kontonaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dersiganini wuxuu weli ku saabsan yahay qaab ka mid ah qaababkii qurayshi ama kufaaru maka maka mushrikiinteedii iyo gaaladeedii ay dacwada islaamka uga hortegayeen waxay ku bilaabeen af bay ku bilaabeen oo ay dacaayadi ugu xoog badan tahay inay yidhaahdaan nabigu waa nin waalan waa nin saaxira waa nin kitaab gaablow ah kitaab gaablow ah wuxuu sheegayaa waa gabay dacaayad foolxun oo sidaasa oo ku saabsan ee qur-aanka iyo dacwada iyo islaamka iyo nabigaba taas mudday wadeen tii markii ay wax ku qaadi waayeen waxay bilaabeen af intay ka gudbaan inay adin u gudbaan oo marka hore ay ku bilaabaan asxaabta asxaabta nafteeda iyagoo laga bilaabayo kuwa wax difaaca aan lahayn sidii dadkii la addoonsan jiray iyo dadkii tolkeedu meesha aysan joogin iyo xataa kuwa sharafta leh in loo diray kuwa reerkooda ah muddana nabiga ay ka leexleexanayeen markii dambena ay nabiga u gudbeen markii tii ay waxba ku qaadi waayeen waxay bilaabeen arrin kale oo gorgortan in la yidhaahdo wax alla waxaad u baahan tahay oo suurtagalba ah ayaan ku siinaynaa madaxnimo haddii aada rabto duq haddaad rabto inaad noo noqoto xoola haddaad u baahan tahay xoolaha intaan xoolaha iyaga intaan xoolo kuu ururin oon kuu xoolo goyno yaa waxaan kaa dhigaynaa ninka noogu lacagta badan ee noogu hantida badan haddaad bugtana oo waxa kuu imanayaa aad qoon aada qoon qabtana waan kaa daweynaynaa baydhihin meel kasta waxaan kaaga raadinaynaa ee dhakhtar marka gorgortankii yay sii wadeen marka waxaa bilaabay gorgortankaas ninka la yidhaahdo cudba cudba ibnu rabiica ayaa bilaabay haddana odayaashii quraysh oo dhan ayaa mar kale u soo jeediyay rasuulka sala allahu calayhi wasalama arrimihii uu uu cutba soo jeediyey oo ahaa haddii waxan aad waddo iyo waxan aad sheegi iyo qur-aan baa igu soo degada aada leedahay iyo diinta islaamka aada waddo iyo waxan aada xoolo ku doonayso xoolaan ku siinaynaa haddii aada oday noqo oday nimo rabtana oday baan kaa dhiganaynaa haddii boqor xataa aada rabtana waan annaga boqor maanaan lahaan jirin laakiin haddaan ku caleema saaraynaa boqor baan kaa dhiganaynaa haddii aada qoon qabto oo jiran tahay oo jiman iyo wax saas qabtana waan ku daweyneynaa rasuulku wuxuu ugu jawaabay suuratu fusiladunbuu ku dul aqriyey haa iyo midna maya midna ma dhihin marka waxay is yidhaheen malaha wuxuu u qaatay ee mubaadara fardiya wax uu ninkan ka yimide oo uusan fulinaynine ama uusan fulin karin jawaab cadna ma uusan siinin oo ama yeelitaan ah ama diiditaan ah qur-aanunbuu ku aqriyey bal innaga oo aan ninna inaga maqnayn aan arrintii u bandhigno arrin saas ayay goosteen ru'asaau quraysh quraysh madaxdeedii oo yufaawiduuna la xaajoonaya oo la gorgortamaya rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama la xaajoonaya xaajood mar hadday timaado waa in meel dhoxa la ysugu yimaado wa ka-anna waa sidii isaga oo rajaa'a quraysh quraysh rajadii ay ka qabtay rajihii quraysh lam yanqatic uusan gu-in rajahaasi bimaa wixii kama gu-in rajaday ka qabtay waxaasoo ajaaba uu ugu jawaabay bihi shaygaba an nabiyu nabigu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalama cutbata ibnu rabiica wuxuu rasuulku ugu jawaabay rajada ay ka qabaan inaynan go-in ayay u eg tahay wuu ugu jawaabay rasul rasuulku calaqtiraaxaatihi cutba waxyaabihii uu soo jeediyey uu rasuulka u soo jeediyey sababtu maxay tahay liannahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam lam yakun ma uusan ahayn sariixan mid caddeeyey fi rafdi diidmo diidmo ma caddaynin oo wixii waan diiday oo badheedha ma dhihin awil qabuuli aqbalitaan oo badheedh ahoo caddaan ana ma dhihin bal labadaa iska daaye talaa rasuulku wuxuu ku dul aqriyey calayhi cutba wuxuu ku dul aqriyay annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam aayaatin aayado ayuu ku dul aqriyey oo ay dhici kartay dhaheen lam yafhamha aayaadka inuusan fahmin cutba cutba inuusan fahmin oo warajaca uu iska soo laabtay cutba min xaytu jaa-a meeshuu ka yimid uun iskaga soo laabtay marka waxaa la yidhi arrintaasi arrin dhammaystiran ma aha arrinta aan ka salgaadhno weli waxbaa ku dhiman fatashaawaruu fatashaawara waxaa tashaday ru'asaau quraysh quraysh madaxdeedii ayaa tashatay fii maa beynahum dhexdooda ayay ka tashadeen wa fakaruu waxay ka fikireen oy rogrogeen weeye maskaxda lagu rogrogay fikir haddaad aragto waa maskaxda oo la rogrogo oo la yidhaahdo ma sidanaa fiican maymay sidaas kale miyaa fiican maskaxda oo laga shaqaysiiyo oo la rogrogo weeye wa fakaruu waxay ka fikireen oy rogrogeenoo maskaxda lagu rogrogay fii kulli jawaanib alqadiya arrinta taagan dhinacyadeeda oo idil ayaa la rogrogay isagoo la wada jiro wa darasuu waxay diraaseeyeen oo ay u kuurgaleen oy baadheen weeye kulla almawaaqifi meel kasta mowqif kasta meel kastoo la iska taagi karo weeye arrintaas arrintaa meel mowqif waa makaanu wuquuf waa meel la istaaga ismu makaan weeye mowqif meel meelaha baabuurta istaagto iyo yaa waxaa af carabiga loo yidhaha mowqif waa meeshii la istaagaya waa makaanu wuquuf ismu makaan baa la yidhaha marka hadda lagama wada tii waa isticaaro waa xaajada meelaha la iska taagi kara meelaha ay maaragtay ra'yiga laga qaadan kara waaye taasaa waxaa lagu shabahay meelihii la istaagayay marka luqada carabiga aad waxaa ugu badan balaaqada waxa la yidhaahdo balaaqaduna waxaa ka mid a tashbiih wax wax loo ekeysiiyo hebel waa libaax oo kale haddii la yidhaahdo ninka hebelihi waa libaax oo kale maxaa laga wadaa waa libaaxa muxuu caan ku yahay geesinimo kaa tashbiih baa la yidhaha hadii waa libaax oo kale haddii la yidhaha haddii la yidhaha waa libaaxna isticaara la yidhaahdaa oo way kasii xeel dheer tahay isticaaradu maxaa jirata hore waa libaax oo kale marka la yidhaha inuusan libaaxi ahayn baa la garanaya waa libaax oo kalea la yidhi laakiin haddii la yidhaha waa libaax waaba isagii baa libaax noqonaya dee inuusan libaaxi noqonayn waa la garanayaa oo waa waa bani aadam waa bashar laakiin mar walbana waxaa la socota marka isticaarada la yidhaahdo waxaa la yidhaha qariinatun tusrifuhu maaragtay can ilxaqiiqa kulligan waxaa idilna waxaa la isku yidhaahdaa majaaz baa la isku yidhaha wadarasuu waxay baadheen oy aqriyeen oy baadheen kulla almawaaqifi meel kasta oo arrintaa la iska taagi karo biraawiyatin si deganaan ah biraawiyatin si deganaan ah wa tarayuthin kaadsiinyoonaan ah waa isla mid kaadsiinyo iyo ta'ani iyo waa iswada mid uma markaa kadib ay saa u baadheen ijtamacuu waxay ku kulmeen ama ku shireen na waa la dhihi karaa ay isugu yimaadeen yowman maalin cinda dahri lkacbati kacbada agteeda dhabarkeeda kore maaha laakiin agteeda ayay isugu yimideen bacda ghuruubi shamsi qoraxdu marka dhacday kadib wa arsaluu waxay u fariin fareen ila nabiyi nabiga ayay fariin u fareen dad bay u direen yadcuunahu iyagoo u yeedhaya oo noo imow bay dhaheen balniyahow antashanne fa jaa-a wuu yimid rasuulku musrican isagaoo degdegaya ayuu yimid yarjuu isaga oo rajaynaya oo rajo ka qaba ama quudaraynayana waa la yidhaha yarjuu isagoo quudaraynaya rajana waan iska nidhaahnaa khayran wanaag oo yidhi malaha nimankii ilaahay baa hanuun qalbigooda kusoo ridayo malaha is- way islaamayaan falamaa markii jalasa uu la fadhiistay rasuulku ilayhim iyaga uu la soo fadhiistay qaaluu waxay ku yidhaahdeen nimankii qurayshta ah ee u yeedhay lahu rasuulka waxay ku yidhaheen mithla maa shay wax la mid ah shaygaasoo qaala cutbatu cutba uu ku yidhi wa caraduu waxay usoo bandhigeen calayhi rasuulka waxay usoo bandhigeen ama usoo jeediyeen nafsi lmataalibi waxyaabihii uu ninkaasi dalbaday nafsi lmataalib matlab weeye jamiicaduna waa mataalib waa waxyaalaha la dalbanayo ama la weydiisanayo ama la codsanayo waa isku mid nafsi lmataalib waxyaabihii nafsigu waa isla iyagii dalabyadii ama wixii la dalbanayay iyagii naftoodii allatii kuwaasoo caradahaa uu usoo jeediyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama usoo bandhigay cutbatu cutba usoo bandhigay ee afarta ahaa oo haddaad xoolo doonaysana xoolaan ku siinaynaa haddaad rabto oday inaad noo noqotana adigaan oday kaa dhiganaynaa oo wax arrin ahoo la goynayo ood reerkani uu leeyahay adiga la-aanta oo la goynaya ma jira adaa noo goynayo shirguddoon adigaa noo ah ama xataa boqor haddaa rabta boqor baan kaa dhigaynaa oo waan ku caleyma saaraynaa haddii dee qoon aad qabto oo wax kuu imanayaan aadan iska celin karayn iyo jiman iyo balaayo iyo na waan kaa daweynaynaa afarta qodob ee la sheegaya mataalibtu waa kuwaas waxayna saa u yeeleen waa ka-annahum waaba sidii oo iyaga oo dannuu u maleeyey annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam lam yahiq inuusan ku kalsoonaanin biji bijiddiyati hada alcardi soo jeedintan ama soo bandhigiddan inuu yahay wax dhab ah xiina markii carada uu soo jeediyey cutbatu cutba ibnu rabiica waxdahu keligii waxay u qaateen arrimahan markuu cutba keligii soo jeediyey ama uu soo bandhigay ama uu rasuulka u soo jeediyey inuu qaatay inayna waxaan ahayn wax dhab ah maxaa jira hal ninunbaa soo jeediyey ma keligii baa fulin kara armayna la qabin dadkii kale saasay is yidhaheen fa idaa caraduu fa idaa markii caraduu ay soo jeediyaan arrintan iyada ah hum odayaashii quraysh ajmacuuna dhammaantood waxay is dhaheen yathiqu wuu ku kalsoonaanayaa wayaqbalu waanu yeeli oo hawraarsan ayuu dhihi walaakin hase atee markii rasuulka jawaabtii laga sugayena waa tan walaakin hase atee qaala wuxuu yidhi lahum iyaga rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi idhegaysta maa tii ugu dambaysa ayuu ka bilaabay maa biya aniga iguma sugna oo ma qabo maa taquuluuna waxan aad leedihiin waxan aad leedihiin oo wuu jiran yahay iyo waxaas anigu ma qabo xoola nin doonayana ma ihi nin oo si- sixir iyo kitaab gaablowna ma ihi saaxirna ma ihi waxan aad sheegaysaan oo dhan ma qabo xoolana ma rabo maa ji'tu maa ji'tukum idinlama imanin bimaa wixii ji'tukum bihi aan idinla imid oo islaamka ah idinlama imanin atlubu xaal aan dalbanayo amwaalakum xoolihiinna xoola idinkama rabo oo xoola xooladoon nin ah ma ihi wala sharafa madax inaan idiin noqdo oon oday idiin noqdo weliba tan iska dhe oday fiikum idinka dhexdiinna inaad oday iga dhigataan ood ugaas iga dhigataanna ma rabo walalmulka calaykum boqor inaan idiin noqdona ma rabo intaa midna walaakin hase ahaatee allaha alleh bacathanii wuu isoo bixiyey oo wuu isoo diray ilaykum idinka ayuu idin iikiin soo bixiyey rasuulan anigoo ah mid lasoo diray oo xagga alla laga soo diray rasuul baan horta ahay allaana isoo diray waxaa kale wa anzala alla wuxuu dejiyey calaya aniga wuxuu igu soo dejiyey kitaaban kitaab buu igu soo dejiyey oo qur-aanka ah wa amaranii amarna wuxuu igu siiyey an akuuna inaan ahaado lakum idinka bashiiran mid bishaaraynaya oo khayr iyo wanaag iyo barwaaqo iyo bashbash ugu bishaaraynaya aakhiriya adduunyo kitaabka haddaad qaadataan iyo rasuulnimadayda iyo fariinta aan xagga rabbi idinka keenay iyo wanadiiran mid diga oo haddii aad ku gacan saydhaan saxriir iyo ciqaab iyo cadaab iyo silic iyo darxumo inaad ku dambeynaysaan aakhiriya adduunba fa ballaqtukum waan idinsoo gaadhsiiyey risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisa ayaan idinsoo gaadhsiiyey wa nasaxtu lakum waanan idinla taliyey si lillaahi ah si lillaahi ah oon haba yaraate ee ee khayaano iyo waxba toona aysan ku jirin iyo dan anigu aan leeahay iyo midna aysan ku jirinna waan idinla taliyey ee fa in taqbaluu haddaad iga yeeshaan minii aniga maa ji'tukum bihi waxaan idinla imid haddaad iga yeeshaan fa huwa kaasi xadukum idinka ayaankiina weeye ayaan idinkaa cawi cawiya ayaan idinkaa leh fi dunyaa waalaakhira aakhiriya adduunba dad ayaan la ayaatiin hadday aada yeeshaan wa in tarudduu calaya haddaad igu gacan saydhaan ood iga diidaanna asbiru anigu waan samri oo waan adkaysan oo waan gegsan oo waan dhabar adaygi liamri illaahi ilaahay amarkiisa xataa intii yaxkum allaahu alla uu ina kala saaro beynii aniga iyo wa beynakum dhexdiina oo idinina kala saaro ina kala xukumo isagu ow kamaa qaala ama siduu yidhi rasuulku sala allahu caleyhi wasalam way dhegaysteen markay taasi dhacday fantaqaluu haddana waxay iyana u gudbeen ilaa nuqdatin ukhraa qodob kale ayay u gudbeen waa habeen yaabla ayuu ahaa qodob kale ayay u gudbeen oo muxuu yahay qodobkaa kale wa talabuu waxay ka dalbadeen rasuulka minhu rasuulka waxay ka dalbadeen sala allahu caleyhi wasalama an yas'ala inuu baryo ama weydiiyo rabbahu isaga rabbigiisa rabbigan soo diray uu isoo diray uu leeyahay an yusayira inuu ka dhaqaajiyo canhum iyaga xaggooda aljibaala buurahan waxaana haydhin dad la kadeeday oo dhulkooda uu cidhiidhi yahay oo magaaladii buuro aan waxba ka soo bixin biyiya baatoona lahayn uun lagu soo gadaamay baan nahaye rabbigaa bal weydiiyo balsaan kuu rumayno ee nuu ogaano bal in uu waxaanaad sheegaysaa ay wax run ay yihiin bal buurahan naga dhaqaaji rabbi la hadaloo buurahan hanaga dhaqaajiyo wa yabsuta lahum lbilaada dhulka yagana hanaloo ballaadhiyo oo dhulkan la degi kare ee ee maaragtay jilicdasan ee beeruha ay ka baxayaan een buuraha ahayn dhulkan hanaloo ballaadhiyo bal horta dhulkan hanaloo ballaadhiyo wayufajira fiiha alanhaara markaa kadib haddana webiyaalla hanalooga dilaaciyo wa yuxyi hasoo nooleeya lahum iyaga almowta bal dadkii dhintayna iyaga aakhirihii meelaha tegay oo wax ka warqabe eh bal dadkiina soo noolee bay yidhaheen walaasiyamaa gaar ahaan qusay ibni kilaam odaygii la dhihi jiray odaygii qureysheed ninkii quraysh mideeye ee meesha dejiyey bal kaa uun soo noolee bay yidhaheen fa in sadaquuhu hadday kuu rumeeyaan oo ay ku yidhaahdaan run buu sheegi sidqigu tan waa tan hadday ku yidhaahdaan run buu sheegi fa in sadaquuhu dadkii aada soo noolaysay uu qusay ibnu kilaab ku jiro hadday yidhaahdaan ninkan run loo waayo oo waxanuu sheegi waa run yu'minuuna bihi way ku rumaynayaan waan ku rumaynaynaa bay yidhaheen inkastoo hadda siiqad mubaal qeyb ay uga hadleen kuwa joogaa waxay dhahayaan hadday kuwii dhintay eed soo noolaysay ay yidhaahdaan run buu sheegi waan ku rumaynaynaa fa ajaaba rasuulku wuxuu ugu jawaabay binafsi maa sabaqa wixii aan horu soo sheegnay wixii horay loo soo sheegay oo minal jawaabi jawaab ah iyadii unbuu ugu jawaabay kow fantaqaluu haddana niman samrayaba maaha fantaqaluu haddana waxay u gudbeen ilaa nuqdatin thaalita qodob saddexaad wa dalabuu waxay ka dalbadeen minhu rasuulka an yas'ala inuu baryo ama uu codsado rabbahu rabbigiisa an yabcatha bal inuu u soo bixiyo lahu isaga malakan malag bal malaga hakuusoo hakuu soo bixiyo malagaasoo yusadiquhu u rumeeyo oo yidhaahda run buu sheegi ilaan markhaati baan rabnaaye malag dhaha ninkan run buu sheegi inuu allaha kuu soo bixiyo warsabay dheheen malagaasoo wa yuraajicuunahu ay su-aale ka weydiiyaan fiihi ay fii shanihi adiga arrimahaaga malag ay su-aale ka weydiiyaan muraajacadu waa sidaas ay hadal ku celiyaan ay su-aale kasii weydiiyaan inuu kuu soo bixiyo rabbigaa weydiisan yihiin waxaa kaloo allaha weydiisataa wa an yajcala inuu yeelo lahu isaga adiga waa kanoo faqiir baa taen waxba haysanine jannaatin beero waaweyn oo asandayaal ah jannada waxaa la yidhaahdaa waa beeraha ay beerta ay wax waliba ka baxaan biyaheeduna ay durdurayaan geed midhoodyo kala duwan ay ku yaalliin taasaa janno la yidhaha inuu jannooyinku siiyo iyo wa kunuusan hanti aan go-aynin wa qusuuran iyo daaro waaweyn oo min dahabin dahab ka samaysan wa fidatin qalin ka samaysan fa ajaabahum rasuulku wuxuu ugu jawaabay binafsi ljawaabi isla jawaabtii hore unbuu ugu jawaabay taasoo ahayd maa bimaa taquuluun waxaan aadi leedihiin aniga ima hayaan maa jitukum bimaa ji'tukum alabu atlubu min amwaalakum wala sharafa fiikum wala lmulka calaykum walaakina allaha bacahanii su-aashu jawaabtu waa taa-un aan soo aragnay soona micnaynay fantaqaluu haddana waxay u guureen ama u wareegeen ilaa nuqdatin raabica qodob afraad oo muxuu yahay qodobkaasina wa dalabuu waxay dalbadeen minhu nabiga waxay ka dalbadeen sala allahu caleyhi wasalama alcadaaba markaana cadaab bay dhaheen marka cadaabkan aad sheegaysa ee qur-aanka iyo waxaan aad aqrinaysa ku qoran soo daabayna cadaabkii marka waxay weydiiseen an yusqita inuu kusoo rido calayhim korkooda assamaa cirka kisafan gobollo bal gobollo cirka ka mid ah soo daabay dhaheen kamaa yaquulu sida aad tidhaahdo wayatawacadu aada noogu hanjabto fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi daaka arrinta ayada ah oo in cirka laydinla soo gooyo ilallaahi alla ayay u taallaa waxaan anigu gacanta ku haya maaha inshaaa hadduu doono facala wuu samaynayaa fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen amaa calima rabbuka wa rabbigaa miyuusan ogeyn annaa sanajlisu macaka inaan kula yeelan fadhi inaan kula yeelan doonno oon kula fadhiisanayno oon fadhi kula yeelanayno oo wa nas'aluka aan wax ku weydiisanayno su-aalo su-aalo aan ku weydiinayno wa natlubu minka waxna aan kaa dalbanayno miyuusan ogeyn rabbigaa xataa yucallimaka si uu kuugu sii sheego uuku ya kuugu sheego maa turaajicunaa bihi waxaad noogu jawaabto oo micnole ilan hadda waxba ku jawaaba mahayside iyo wamaa wixii huwa isaguba oo alliihi rabbigaa saanicun binaa uu nagu samaynayo idaa lam naqbal waxaan aada leedahay waa fariin rabbi haddaan diidno oo naan aqbalin oon ku gacan saydhno wuxuu nagu samayn lahaana ma maaragtay aan weydiino shirkiguu sii dhammaanayaa ismariwaa waxaa la yidhaah baa ka dhacay waa akhiiran ugu dambaystii haddaduuhu rasuulka way u hanjabeen oo way u cagajugleeyeen ashadda tahdiidi handadaad tii ugu darnayd wa qaalu waxay ku yidhaheen amaa wallaahi baan ku dhaarannaye laa natrukuka inaanaan ku daynaynin oonaan faraha kaa qaadaynin iyo wamaa facalta bina iyo wixii aada nagu samaysay wamaadaas wowgaas waawul maciya ayaa la yidhaahdaa naxwada waawul maciya waxaa la yidhaahdaa sirtu wanahra sirtu waan socday wanahra wa maca nahri webiga jiinkiisaan socday weeye marka waxay ka wadaan adiga iyo waxaad samaysay oo wada socda ma dhaafayno labadaas labadaasi ma wada soconayaan adiga iyo waxaan aad samaynaysa oo qur-aankan aad aqrin iyo waxaad dadka ugu yeedhayso iyo diintayadii oo tidhi waxba kama jiraan arrintaas ma wada soconayaan iyo adiga waad kala hadhaysaan wallaahi bay dhaheen laa natrukuka inaanaan kaa tegaynin iyo wamaa facalta bina iyo waxaad annaga nagu samaysay oo wada jira inaanaan idin daynayn labadaa in la kala jaro waayo yacni risaalada ma wadaysid ama adaa dhiman ama risaaladaad dayn labadaas mid weeye ama adiga ayaa dhiman ama haddaad rabta inaad noolaato waxanaad iska daynaysa xataa nahlika ilaa annagu aanu ka halaagsanno ow tuhlikana xataa nuhlika ka dheh ilaa annagu aanu kaa dilno oonu kaa halaagno ow tuhlikana amadugu aada naga disho ood naga halaagto faqaama barakabeel baa ka dhacay fa qaama wuu kacay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama canhum wuu iskaga kacay wansarafa ilaa ahlihi reerkiisii ayuu ku laabtay xasiinan isaga oo aad iyo aad u murugaysan ama u tiiraanyaysan asifan oo ka xun limaa faatahu wixii ka tegay limaa faata wixii lamaa dhe markii dheh asifan isagoo ka xun lamaa wixii ka xun faatahu ka tegay wuxuu ka tegay oo ah maa damacan fii qo min qowmihi tolkii wixii uu ka rajeynayay ama uu ka damacsanaa oo markii ay u yeedheen wixii uu damacsanaa u islahaa malaha nimankii ee diinta ayay qaadanayaana way islaamayaan taas ayuu aada iyo aad uga xumaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka halkaasaa waxaa kusoo dhammaaday kulankii ugu xasaasisanaa ee abid dhex mara rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo odayadii qureysheed waxaanuu kusoo dhammaaday barakabeel iyo guuldarro ayuu kusoo dhammaaday wax kasta oo xaq aho loo sheegayna way diideen darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wsala allah wslm calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi wslim